bismillaahi raxmaani raxiim subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aydin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo la kulmay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda dhexe ee maamulka koonfur galbeed taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku sugan gobolka gadow ayaa tababar u soo xiray ciidamo cusub oo tababar ku qaatay magaalada garbaharre ee gobolka gadow gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo la kulmay agaasimaha guud ee midooda yurub ayaa kala hadlay horumarinta caasimadda dalkeenna soomaaliya danjiraha soomaaliya ee waddanka kenya oo ku baaqay in soomaaliya laga qaado xayiraadda hubka ee saaran iyo madaxweynaha maraykanka donald trump oo jeediyey khudbaddii sanadka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo la kulmay madaxweynaha dhowaan la doortay ee maamulka koonfur galbeed ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xaalay muqdisho kulan kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed laftagareen iyagoo ka wada hadlay sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta kala dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya si loo jaangooyo siyaasadda guud ee dowladda ee ku wajahan horumarinta gobolada dalka iyo hagaajinta nolosha iyo nabadda ummadda soomaaliyeed arrintanina waxay qayb ka tahay ama ay u muuqanaysaa in dowladda federaalku soomaaliya ay ku guulaysanayso sidii ay iskaashi buuxa ula yeelan lahayd dowlad goboleedyada dalka ka jira si iyagoo iskaashanaya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadaba ay u hiigsadaan himilooyinka dowladda ee ku qotoma sidii dalka loo gaarsiin lahaa horumar iyo nabadgelyo iyo nolol wanaagsan oo ay dadku helaan loogana baxo dhibaatooyinkii muddada soddonka sano ka badan ragaadiyey dalkeenna soomaaliya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku sugan gobolka gadow ayaa tababar u soo xiray ciidamo cusub oo halkaasi ku qaatay tababar ciidannimo iyagoo ciidamadaasina tababarka ku qaateen magaalada garbahari ee gobolka gadow isla garbahari waxaa iminka qadka teleefonka halkaasi uga jira waryahayaga cali axmed sheikh oo la socda taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed cali may maqashaa
mawlid si wanaagsan ayaa kuu maqlaa cali subax wanaagsan marka hore waxaad faahfaahin nooga bixisaa bal tababarka loo soo xiray ciidamadaas iyo waxyaabaha laga filan karo iyo halka ay ka howlgeli doonaanba
mawlid aadaa umahadsan tahay shalay geladkii dambe ayuu taliyaha ciidanka boliiska bashir america iyo wafdi uu hogaaminayo oo kamid a saraakiisha ciidanka ay soo gaareen degmada tan garbahare ee gobolka gado oo ah xarunta gobolkani haatan aan ku suganahay halkaas oo in dhawaalaha amase lixdii bilood ayna soo dhaafayba ay askar gaaraysa saddex boqol iyo toban oo kamid noqonaya ciidanka boliiska soomaaliyeed oo tababar ugu socday ujeedada ugu weyn oo taliyaha iyo saraakiisha kale halkan usoo gaareenna waxay ahayd sidai askartan la tababaray loo diiwaan gelin lahaa ayna qayb uga noqon lahaayeen ciidanka boliiska ee ka howlgala degmooyinka gobolkani gado gaar ahaan garbahare oo haatan aan ku sugannahay haatanna waxaa socota xalfadii lagu soo xiriyay tababarkaas oo saraakiisha iyo maamulka degmada ee garbaharey iyo gobolkaba ay ku sugan yihiin halkan garbaharey horay milatariga ayaa gacanta uga hayay ammaankeeda kadib sanadkii laba kun labaiyo toban oo ay kala wareegeen maleeshiyaadka al-shabaab oo dadka ku dhibaatay jiray waxaana in muddo ah ay milatarigu kasoo shaqaynayeen dhanka nabadgelyada iyo shaqooyinkii loogu talagalay ciidanka nabadgelyada gaar ahaan kuwooda booliska ah maadaama degmadan iyo degmooyin kale oo gobolkan ka mid ah aysan lahayn ciidan boliisa marka laga reebo tiro yar oo ciidanka boliiska hore ee soomaaliya ka mid ah ujeedada ugu weyn ayaana ah sidii ciidanka milatariga guutooyinkiisa ku sugan baar dheere iyo gado oo loogala wareegi lahaa ammaanka saraakiisha milatariga ee halkan ku sugan waxa ay sheegeen in ay shaqooyin fara badan oo dhanka amniga ah ay u yaalaan iyo daafaha magaalooyinka kuwaas oo ay maleeshiyaadka al-shabaab ku dhuumaaleysanayaan dhanka baadiyaha degmooyinkani ka ah ayna doonayaan sida ugu dhaqsiyaha badan in uga baxaan dhulkaasi si cadowga uga saaraan ayna aada ugu faraxsan yihiin in loo soo tababaro amase ay kala wareegaan ciidanka boliiska gudaha amniga magaalooy gudaha ammaanka magaalada garbahare iyo magaalooyin kale saacadaha soo socda sida uu qorshu yahay haatan waxaan tegi doonaa mawlidow degmada baar dheere ee isla gobolka gado halkaasoo iyana ay ku diyaarsan yihiin ku dhowaad afar boqol iyo konton askari oo kamid noqonaya ciidanka boliiska kuwaasoo iyana kala wareegaya milatariga halkaas ku sugan ammaanka baar dheere oo iyaguna gacan ku haaya ammaanka degmada kadib markii ay halkaasi maleeshiyaadka al-shabaab ka qabsadeen muddo dheerba milatarigu waxay ka shaqaynayeen sidii ay u maamuli lahaayeen degmooyinkan haatan aan soo sheegay oo ciidanka boliiska ay ku yaaraayeen joogitaankooda sidoo kale mawlido waxaa burbursanaa xarunta saldhiga ay ku howlgalaan ciidanka boliiska taas oo uu ka muuqdo burbur kadib gubasho ay gubatay dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacay waxaana taliyaha ciidanka boliiska oo halkan uu soo gaaro uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan saldhiga boliiska iyo xabsiga oo isku barbar yaala sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhisi doono dayactirna loogu samayn doono si ay ciidanka boliiska ugu shaqeeyaan sidoo kale taliyaha intuu halkan ku sugan yahay maanta waxa uu la kulmi doonaa odayaasha iyo waxgaradka garbahaarey si ugala hadlo arrimaha ciidanka iyo wada shaqaynta iyo waxyaabaha ay sida gaarka uga baahan yihiin intaba aada baad u mahadsan tahay cali axmed sheekh waxaan idiin rajaynaynaa shaqo wacan iyo guul guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo la kulmay agaasimaha guud ee midooda yurub ayaa kala hadlay horumarinta caasimadda dalkeena soomaaliya mukhtaar cabdulaahi timcadde ayaa warkanna inoo sii amba qaadaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisu oo kulan la qaatay agaasimaha guud ee iskaashiga caalamiga iyo horumarinta midooda yurub mudane estefano ayaa sheegay in qorshaha maamulka gobolka banaadir ee sanadkan uu yahay hirgelinta mashaariic lagu horumarinayo caasimadda iyo sidii xal waar loogu heli lahaa barakacayaasha gudoomiyaha ayaa ka warbixiyay dadaalada ay ugu jiraan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ku aadan dibudhiska caasimadda iyo kaalinta ay ka qaadan karaan dalalka iyo saaxiibada caalamka ee taageera soomaaliya injineeridiisa oo ugu warbixiyay stefano horumarinta ka socota gobolka banaadir iyo barnaamijka isxilqaam ee shacabku dalkooda dib ugu dhisayaan ayaa la wadaagay qorshayaasha horumarineed ee muhiimka ay tahay inay ka gacan siiyaan maamulka gobolka banaadir agaasimaha guud iskaashiga caalamiga iyo horumarinta midooda yurub oo bartiisa twitterka qoraal kooban soo dhigay kulanka kadib ayaa tilmaamay midooda yurub ay diyaar u yihiin taageerada lagu horumarinayo caasimadda dalkeena soomaaliya
aada buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa waryahayaga mukhtaar cabdulaahi timcadde danjiraha dalkeena soomaaliya u fadhiya dalka kenya ayaa ku baaqay in cunaqabataynta hubka ee saaran dalkeena soomaaliya laga qaado cumar xasan cali ayaa warkanna inoo faahfaahinaya safiirka soomaaliya u fadhiya kenya danjire maxamuud axmed nuur tarsan ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay baahi weyn u qabto in laga qaado xayiraadda hubka ee saaran soomaaliya si ay uga adkaato kooxaha argagixisada ah ee dhibaatada ka wada soomaaliya iyo gobolka waraysi uu siiyey wargeeska standa ee kasoo baxa kenya ayuu danjire tarsan ku yidhi waxaa jira dadaallo badan oo ciidanka amisom iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed ay wadaan si ay guulo u gaaraan laakiin ciidankeennu waxa uu u baahan yahay hub horumarsan iyo tababar ciidankeennu waxa ay haystaan hubka ay haystaan kooxda al-shabaab oo kale haddaba sideen u noqon karnaa kuwa ka guulaystay al-shabaab sidaas ayuu hadalkiisa sii raaciyey danjida tarsan waxaa kale oo uu yidhi danjire tarsan tusaale maraykanka oo haysta ciidanka ugu xoogan uguna qalabka fiican adduunka ayaa kula dagaalamaya daalibaan dalka afghanistan toddobiyo toban sano laakiin ma aysan ka guulaysan weli ayaga oo xitaa ka hub sarreeya marka sidee ayaan uga rajaynaynaa dowladda soomaaliya oo ay saaran tahay cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay inay si xoog leh ugala dagaalanto al-shabaab gudaha dalka waxa ay la mid tahay inay gacmaha naga xireen kadibna caalamku noo sheegayo inaan la dagaalanno al-shabaab sidaas ayuu yidhi danjire tarsan mar la weydiiyo sida dowladda soomaaliya ay u aragto kabixitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya ayuu safiirka soomaaliya ee dalka kenya waxa uu yidhi aragtideennu waa in haddii ciidanka amisom ay ka baxayaan dalka lagu bedelo ciidanka soomaaliya oo aada u tababaran una hubaysan caqabaddu waxa ay tahay beesha caalamka ayay ahayd inay naga caawiyaan tababarka iyo qalabaynta soddon kun oo ciidanka xoogga dalka ah marka ay amisom dalka ka baxayso laba kun iyo koob iyo labaatan laakiin taasi ma socoto hadda waxayna la micno tahay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hadda uusan buuxin karin kaalintaasi keliya lama dagaalamayno al-shabaab laakiin sidoo kale waxaan la dagaalamaynaa daacish soomaaliya waa dalka keliya afrikaanka ah ee la dagaalamaya laba urur oo argagixiso oo caalami ah oo ku jira xuduudaheenna beesha caalamkana waxa ay weli nagu haysaa cunaqabatayn hub oo saaran dalkeenna hadda waxaan wajahaynaa caqabad kale oo hub ayaa si sharci daraha dalkeenna uga soo gelaya dhinaca yeman waa xuquuqda madax bannaanideenna inaan difaacno nafteenna laakiin sidee ula dagaalamaynaa kooxahaas haddii aanan hubayn karin ciidankeenna sidaa darteed waxaan jeclaan lahayn in dowladaha gobolka oo kenya ay ugu horreyso ay nooga ololeeyaan fagaarayaasha caalamiga ah si cunaqabataynta hubkana looga qaado sidaa ayuu hadalkiisa kusii diray ambasador maxamuud axmed nuur tarsan ugu dambeyn danjiraha ayaa ka hadlay xiriirka wanaagsan ee soomaaliya iyo kenya iskaashiga ganacsi iyo ammaan ee labada dal iyo weliba horumarada dhaqaale iyo kan siyaasadeed iyo fursadaha maalgashi ee ka jira soomaaliya
aad buu umahadsan yahay cumar xasan cali oo inoo soo koobayay hadalka danjire tarsan danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka kenya uu jeediyey ee ku saabsanaa qaadista cunaqabateynta hubka ee saaran dalkeenna xarun cusub oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtiisa kow iyo labaatanaada ay ku yeelan doonaan magaalada cadaado ayaa dhismaheeda ka socda halkaasi iyadoo maamulka magaalada cadaadana codsadeen in bulshadu ka qayb qaataan dhismaha xaruntaasi cabdiraxmaan roobleh ayaa magaalada cadaado warkan inooga soo diray
halkan waa goobta uga socdo dhismaha xarunta taliska qaybta kooiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waana dhul baaxadiisu dhan tahay ilaa saddex kilomitir oo isku wareeg ah maamulka degmada cadaado ayaa horay dhulkan ugu wareejiyey taliska qaybta kooiyo labaatanaad waxaana hadda si xowli ah halkan uga soconaya ololaha isxilqaan oo lagu dhisayo xaruntan islamarkaana ay iska kaashanayaan maamulka ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada cadaado goobta uu dhismuhu ka socdo ayaa waxaa kormeer ku tegay mas-uuliyiin ka kala socday maamulka degmada xildhibaano iyo saraakiisha qaybta kooiyo labaatanaad guddoomiyaha ururka isxilqaan ee degmada cadaado caruuse macalin maxamed ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha xaruntan waxaana anagu guddigii isxilqaan oo codkooda iyo calafkooda qof walba uu ku taageero hadday tahay madaxda hadday tahay dowladda federaalka oo maaragtay barnaamijkan isxilqaan bilowday in maaragtay la hirgeliyo oo ka socda magaalada muqdisho annaguna gobolladii iyo galmudug hadda ka wadnaa waxaan rabnaa in madaxdu ay yimaadaan meesha hadda ku sugannahay waa qaybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee fadhigooda waa cadaado oo dhismayaal cusub hadda laga samaynayo gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan tootuule iyo xildhibaan cascasey oo ka mid ah xildhibaanada galmudug oo halkaasi hadallo ka soo jeediyey ayaa codsaday in si wada jir ah looga wada qayb galo dhismaha xarumaha danta guud ee laga dhisayo cadaado ayna ugu horreyso xarunta taliska qaybta kooiyo labaatanaad maanta marka haddaanu soo jeesannay oo aannu xeryihii samaynayno in qof waliba ka qayb qaato oo qaybtiisa uu qaato oo barnaamijkan laga wada qayb qaato jaalidaha dibadda kuwa gudaha qof kasta ganacsatada saraakiisha qof kasta inuu ka qayb qaato waxaan rabnaa sidoo kale inay ka qayb qaataan senatarada afartan iyo soddon iyo afartan iyo afar xildhibaan ayaa laga doortay cadaado lagu doortay baarlamaanka lix iyo tobankii laba kun lix iyo tobankii oo dhammaantood ka soo jeeda galmudug oo senatar iyo xildhibaan isku ah wasiiraa sidoo kale jira saraakiil baa jirta waxaan rabnaa inaad ka qayb qaadatiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdullah farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo iyaguna ah dadka maantay horseed ku ah ummadda soomaaliyeed kuna dhiirigeliya inay dhistaan dalkooda iyo dadkooda dalkooda iyo deegaankooda intaba dadkan maanta ujeedaan waxay qaateen awaamiirtiinnii ammaanduulaha qaybta kooiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaashaanla sare xuseen xoosh ayaa dadweynaha reer galmudug ku baaqay inay ka qayb galaan dhismaha xarunta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtooda kooiyo labaatanaad ee hadda ka soconayo magaalada cadaado islamarkaana lagu dhisayo ololaha isxilqaan maxamaad celinayaa dadweynaha reer cadaadood ee isku hawlay inay na siiyaan dhul haddana noo dhisaan aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo sidaasoo kale ugu baaq ugu dirahayaa dadweynaha reer galmudug ama xildhibaanna ha ahaadeen ama ganacsata ha ahaadeen ama ha ahaadeen ii sheeg wasiiro inay ka qayb qaataan dhismahan xerada ee qaybta kooiyo labaatanaad inay ka qayb qaataan baan baaq ugu dirahayaa cabdi xasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado
xarunta maamulka degmada holwadaag ee gobolkan banaadir oo ku burburtay qarax ay kooxaha nabadiidku ka geysteen ayaa dibudhibis iminka lagu sameynayaa kusimaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda xuseen maxamed nuur ayaa dhagax dhigay xarunta degmada holwadaag oo kooxaha argixisadu ay la beegsadeen qarax marsii horeysay guddoomiye xuseen ayaa sheegay in kooxaha argagixisadu aysan marnaba ka weecin karin bulshada caasimadda jidka horumarka iyo dib u dhiska isagoo xusay in xarunta degmada holwadaag ay dib u bilaaban doonto adeegyadii ay shacabka u baahnaayeen xuseen maxamed nuur ayaa ugu baaqay shacabka iyo ganacsatada ku nool degmada holwadaag inay kaalintooda ka qaataan dib u dhiska xarunta degmada waxaana u sheegaynaa kooxaha argagixisada ee beegsanaya xarunta xarumaha danta guud iyo goobaha ay shacabka isugu yimaadaan in marnaba aysan naga weecin doonin jidka horumarka ee caasimaddu ay dib u soo noqon doonto bilicdii lagu yaqaanay sidoo kale maamulka degmada hobladaag ayaa sheegay inay ka go-an tahay gaarinta gaarsiinta shacabka deegaanka adeegyada kala duwan ee laga hirgelin jiray degmada islamarkaana xarunta loo dhisi doono qaab casri ah halka warkaa idinkala socotaana dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweynaha dalka mareykanka madaxweyne donald trump ayaa habeenkii talaadada jeediyey khudbaddii state of union ee sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka hayaa uu dadka maraykanka u jeediyo taas oo uu kaga hadlo xaaladaha dalkaasi ka jira khudbadiisa waxa uu si gaar ah uga hadlay dhaqaalaha maraykanka arrimaha socdaalka qodobka muranka badan ka taagan yahay ee ku saabsan derbiga laga dhisayo xuduudda maraykanka iyo kala qaybsa mexica iyo qodobo arrimaha dibadda huseeya sida sababta maamulkiisu u taageerayo hogaamiyaha mucaaradka venezuela guud ahaana warkii caalamka oo aad si toos ah ugala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya akhyaarta wadan naga dhegeysanaysa saaka intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa waa farsamadii hagarla-aaneed ee sawuudo cabdinuur tan iyo intaynu kan lamida kulmi doonona waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo nooli kulanta ammaano allah iyo waxaase naga xasuusa in ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan ay mar kale dib uga daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net